fiican baa ka socda muxuu ahaaye somali state ama soomaalida ogaadeenaya dhulkeeda wadahadallo way socdaan siyaasi ah ama mar dhow way bilaabmi doonaan kuwa hadaladii muhimka ahaa kulamo iyo abaabul soomaalida dhexdeeda ah oo jabhadda iyo isbahaysi soomaaliyeed oo ay jabhaddu ka mid tahay ay wadaan meel fiican buu marhayaa shirweyne soomaaliyed la qabtaa dhici doonta dadka soomaaliyed in la mideeyo inay muxuu ahaayey danahooda si wada jira u difaacdaan inay wax ay ku midaysan yihiin oo siyaasadeed iyo maamul iyo dhaqaalaba yimaado marka hawlo fiican baa u socdo taana waxaan is leenahay dadka soomaalida geeska africa oo dhan ha saameyso dareenkaasi ha fido oo dan guud oo soomaali la yidhaahdo ha la wada difaaco waa gartay maxaa ka jira wararka sheegaya in madaxweyne mustaf cagjar uu la kulmi doono madaxda ugu sareysa ee o n l f waa suuragal weeye dee isagu dowladda etoobiya ka tirsan yahay dowlad dowladda soomaalida deegaankeedana madax uu ka yahay marka waftiga etoobiya kamid buu ahaan karaa ha
waa gartay bal hadda idinku xaggee waxay idiin marayaan dowladda ethoobiya iyo o n l f haddaad tihiin ayaamahan in ugu soo socda inay wadahadalkii si fiican u bilowdo oo yaa la rajaynayaa marka maalmo kadib baanu idiin caddayn karaa horumarka meeshuu yani wadahadallada u gaadheen wa waa gartay marka wadahadallada xaggee si rasmi ah uga furmi doonaan
kulley farsamahaan waa lagu heshiin doonaa laakiin waxaa suuragala inay ka bilowdaan
waa gartay ilaa hadda marka muddadii aad ku sugneedeen ethoobiya oo kale maxaa idiin qabsoomay waa tii wadahadallo hordhaca aad la laheedeen dowladda ethoobiya waa tii idinku hore aad ugu dhawaaqdeen xabad joojintii xagee wax marayaan
annaga waxaan xagga soomaalida markii la yidhaahdo meel fiican bay wax marayaan dadka soomaaliyeed ugu kulmay dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolada soomaalida iyo duqeydooda iyo siyaasiyiinta oo jabhaddu way la kulantay waftiga jabhadda soomaalidu isku soo dhoweeyey khilaafaadkii oramada iyo soomaalida u dhexeeyey wax weyn baan ka qabanay dadka soomaaliya midayntiisa wax weyn baan ka qabanay wadahadallada etoobiya iyo jabhadda dhex marayana way way way bilaabmi doonaan
madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar waa uu xiran yahay maxkamadna waa la soo taagay dhowr jeer o n f sidee u aragtaa xarigaas
annagu waxaan qabnaa in dad badan baa dadka iyaga dembi ka galay marka cadaaladdu inay inay ay meel marto marka arrimahana inay dadka soomaalida keliya ayna ku ekaanin dad badan oo dadka naga dembi ka galay oo dowladda etoobiya ka tirsan baa jira marka waa in waa in cadaaladdu ay ay ay meel walba gaadho wey
wa waa gartay waxaa jiray marar badanna soo ifbaxayay murano dhowr ah oo ku saabsan hanaanka isbeddelka uu ku dhacayo oo dhanka gobolka soomaalida ama soomaali state ah idinku onlf ma jirtaa wax talooyin aad ku darsateen maamulkan cusub
maamulka cusub waan saf garanay annagu waan kulanay waan soo dhoweynay wadahadallo qiimo badan baana dhex maray wada shaqayn fiicanina waa naga dhexaysaa
maxaa ka jira marka in idinku hadda saami aad ka raadinaysaan hogaanka somali state
may jabhaddu waxba saami kama raadinayso wa wa waa yahay marka haddii saamina aadan raadinaynin hadda muxuu yahay qorshihiina marka mar haddii xabadiina aad joojiseen wadahadallana aad ku dhawaaqdeen heshiiska ethoobiya dhex mari doonaa mid noocee ayuu noqonayaa
wadahadallada iyo waddaday maraan bay ku xidhan tahay marka waxaynu udaynaa wadahadallada rasmiga markay markay bilowdaan raje ma ka qabtaan marka siday wax u bilowdeen in haddana sidaas mid lamid ay ku dhammaadaan
inay si fiican ku dhamaadaan rajo waan qabnaa laakiin wadahadal dee waxaa la yidhahda markii uu gudaha la galo technic ahaan yay soo bixi karaan caqabadaha ama ama wanaagga ku jira markaas soo bixi karaa hadda waa yaraha deg deg baa ku jira hadda in lasii faalle soomaalida soomaalida wixii ka dambeeyey isbedelada waxaa jira aragtiyo kala duwan oo la qabay horeyna sidaas oo kale ayaa loo kala durugsanaa hadda masleeda waxaa muuqda midow soomaali steeda
aad aad mid weyn baa muuqda aad baan uga shaqaynay shacbigii soomaaliyeed dareenkiisii waan isu keenay qaybihii si kala duwanaana waanu is-afgarannay midnimo xoogan baa kasoo dhexgahi doonta soomaalida waa tahay ugu dambeyn marka fariinta aad u dirayso somaali state dadka ku nool
waxaan u dirayaa marxaladan waxay u baahan yihiin midnimo xoogan iyo in gacmaha la isqabsado in dadka soomaaliyeed si wada jira loo difaaco danta soomaaliyeed si wada jira loo difaaco inay jiraan waxyaaba muqadas oo qof kastoo soomaaliya inuu ilaaliyo ay tahay midnimada iyo danaha dadka soomaaliyeed iyo dhulkooda iyo dadkooda iyo wadajirkooda iyo maamulkooda iyo xorriyadooda iyo ayakatalintooda waa in wadajir loo wada loo wada tixgeliyo marka waxaan ugu baaqayaa marxalad etoobiya waxay gashay marxalad ay qowmiyad waliba isdiyaarinayso qowmiyadda soomaaliyed inay isdiyaariso weeye soomaali weynna arrintaa inay ku baraarugto weeye oo dadka soomaaliyeed steedka soomaalida ku nool inay haystaan taageero soomaali weyn ah waa lama huraan weeye dadka soomaaliyeedna inay hurdada iyo mashquulka ka kacaan geeska africa tartan qowmiyadood baa ka jira qowmiyadda soomaalidu inay ku baraarugto taas oo ayna taageerto oo jabhadda la taageero oo dadka soomaaliyeed la taageero oo indhaha lagu hayo isbedelada geeska africa ka socda ee saamaynta tooskaa ku leh dadka stateska ku nool iyo soomaalida kaleba inaan laga hurdin ee soomaali gacmaha isqabstaan dadkooda iyo xaalad ku noolyahan indhaha ku hayaan